marka labaadna waxaan rabaa inaan halkan tacsi uga diro eheladii iyo dhammaan shacbiga gobolka mudug raggii shalay ku dhintay agagaarka eerboorka shil shalay ka dhacay allahu naxariisto eheladoodiina sanadii iimaan allah ka siiyo annagoo dhan iyo shacbiga gobolka mudugna sanadii iimaan allah ka siiyo kuwa dhaawacmana ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanayna inuu caafiyo intaa bacdigeed waxaan rabaa inaa u caddeeyo bulshada gobolka mudug anoo ku hadlahaya golaha nabadaynta iyo dib heshisiinta gobolka mudug magaciisa iyo magacaygaba inaan u caddeeyo in arintii ay xasiloon tahay gacantana lagu hayo wax dhiba oo kaa ka dambeeyana uusan dhicin insha allahuna u taaganaha inaan mid kale uusan dhicin maslaxaddu meeshii ay ku jirtay iyo sidii golaha iyo maamulada iyo saraakiisha kala duwan iyo shacbiguba ay ogaayeen in masaalixdan lagu wajaho inaan ku wajihi doonno haddii alla idmo xalbixinteeda iyo soo dhoweynteeda iyo dadaalkeeda inaan ku jirno